madaxweynaha waxaa la horkeenay maxkamadda waxaana loo akhriyey eedeymaha loo soo jeediyey kuwaasoo ka koobnaa soddon iyo toddoba eedood oo la xiriira in macluumaad sir ah oo amniga dalkan iyo difaaciisa iyo arrimaha hubkiisa nucleerka la xiriira uu madaxweynuhu ka qaatay xafiisyadii shaqada kadib markii uu ka tegay xilka kuwaas ayaa loo arkayay maaragtay in ay tahay arrin qalad ah oo maaragtay sharciga ku xadgudub ku ah madaxweynahana sida sharcigu ama dastuurku qaba markii loo akhriyay eedeymahaas waa uu diiday waxaana la socday tiim qareema ah oo isaga matalayay dacwadaasi ama eedeymahaasi loo soo jeediyey ma ahaayeen kuwo looga gar lahaa madaxweynaha iyo kooxdii la socotee isaga difaaciisay qof walba horta dalka maraykanka waa la eedeyn karaa cidina kama caagana in la eedeeyo laakiin sharciga iyo maaragtay nidaamka cadaaladda wuxuu qabaa qofkan inuu yahay qof dembi la-aan ah ama beri ka ah waxa lagu eedeynaya ilaa lagu helo marka sida caadiga dadka caadigaba loo soo eedeeyo maadaama cidina sharciga ka sarraynin madaxweynihii hore xeerlaalinta iyo wasaaradda cadaaladda waxay u arkeen in uu dembi galay oo dembi maaragtay ka galay qaranka sharci sir uu ogaa in ayna ahayn inuu haysto intii uu shaqada ka tegey kadib ayuu qaatay oo maaragtay uu qaatay danta uu ka lahaana weli lama caddaynin laakiin iyagu waxay tuhmayaan inuu ka lahaa dan aan qaranka aan dan u ahayn taas ayaa keentay in lasoo eedeeyo waxaa la isku hayaa waxay tahay marka falkan uu ku kacay oo ah inuu qaatay sirtani ma ma dembiba mise ma aha waa la isku hayaa marka tiina arrintiina maxkamaddii taallaa xeer beegta ayaa geli doonta xeer beegtaas siday u aragto shuruucda markay fiiriyaan iyo maaragtay xaqiiqada siday wax u dhacaan ayay ka saari doonaan go'aan ah inuu sax ahaa iyo inuu qalad ahaa marka markaan dhinaca sharciga ka fiirino waxyaabaha madaxweynaha iyo kooxdii difaacaysay ama qareenada la socda ay ku doodayaanba waxaa ka mid a in madaxweynaha uu xaq u leeyahay madaxweyne ahaan dukumentiyadan uu gacanta ku dhigay inkastoo dowladdii ay dib loogu celiyey marka siyaasadana way ku laran tahay markaad dhinac kale ka fiirisid marka dhinacay u badan tahay ma siyaasad baa arrintani ay u badan tahay mise waa wax sharciyo madaxweynaha gar loogu leeyahay in eedeymahan la hor keeno sirta qaranka in la xafido dabcan waxaa ka yaala shuruuc waxaa ka yaala siyaasado iyo waxaa ka yaala maaragtay nidaam loo maro ayuu leeyahay qof walba oo ka shaqaynaya arrimaha sirta dalkan wuxuu og yahay waxa loo ogol yahay iyo limitkiisu ama xadkiisu intuu yahay madaxweynaha intii uu xilka hayay shaqadiisu ay ahayd taliyaha ciidamada dalkan sirtaasi xaq buu lahaa inuu ogaado oo lagu wargeliyo oo ka warhayo laakiin sirta waa in si loo xafido oo loo ilaaliyo waa inaysan kasoo bixin xafiisyadii lagu ilaalin lahaa xafiisyada madaxweynaha iyo meelihii uu ka shaqageli jiray intii uu xilku hayay waa meelo ay u arkaan dadku iyo maaragtay sharciguba inay tahay meelaha xafidan oo lagu ilaalin karo sirta laakiin haddii ay aado guryo gaar loo leeyahay sida guriga madaxweynaha ee ku yaala meerlaago waxaa loo arkay in uu xadkaas dhaafay dabcan dad badan oo madaxweynaha taageera iyo madaxweynaha kooxda la socotay qareemadiisa ah iyo xubno ka tirsan xisbiga jamhuuriga waxay u arkaan inaynan siyaasadda ka marnayn oo maaragtay la siyaasadaynayo arrimaha lagu haysto madaxweyne donald trump laakiin waxaasoo dhan waxaa caddayn doona caddaymaha xeer laalintu ay soo dhigto iyo xeer beegtadu sida ay ugu qanacdo in maaragtay ciddii ay ku raacdo in ay keenaan caddaymo ku filan marka mar haddii dukumentiyadii madaxweynaha loo haystay inuu qaatay koox f b i da ka tirsan ay tagtay meeshii lagu hayay oo dukumentigii lasoo qaado lasoo celiyey oo gacantii dowladda lagu soo celiyey maxaa loo daba taagaya madaxweynaha marka dhowr ayaa sibay isugu jirtaa kow tani waa in maaragtay aan cid kale ku dhiiranin inay qaado sirta qaranka meelaha loogu talagalay meel ka baxsan inaan lala aadin oo madaxweyneyaasha ka dambeeya iyo madaxda ka dambaysa ayay u tahay maaragtay in ka hortag tan labaadna waxaa meesha aan ka marnayn mar haddii ay sirtani baxday yaa kale oo haysta mar haddii meelihii lagu xafidayey ammaankeeda sugnaa ay ka baxsan tahay lama hubo cidda kale ee gacanta u gashay ee gaartay arrintani marka labadaas arrimood ayaa maaragtay welwelka leh waana sababta keenaysa in wixii sharcigu uu qabo in la fuliyo marka hay-adahan iyo xeerlaalintu waxay leedahay annagu sharcigan dabaqaynaa sharciguna wuxuu qabaa qofkii arrintan ku dhaqaaqa inuu dembiga noocaana galay marka dembigii hadda waa lagu soo eedeeyey waana mid cad inuu dukumentiyadaasi madaxweynaha uu la tegay uu haystay walow laga soo celiyey marka dembiga uu mudan karo haddii madaxweyne uu dukumentiyada noocan oo kalea uu ka qaato aqalka cad uu si gaara u haysto muxuu noqon karaa horta arrintan waa dhacdadii ugu horreysay oo madaxweyne maraykan ah ee maxkamad federaal lasoo taago kadib markii uu xilka ka degay marka waxaa la joogaa meel aan horay cid ka horreysay oo lagu qaaday oo maaragtay ku mutaysatay ciqaabna aysan jirin dastuurka laftiisu aad ugama hadlin arrintan o kale markay dhacdo maxaa ku xiga marka waxaan sugaynaa maxkamadaha oo ah hay-adda turjunta sharciga iyo dastuurka waxa ay ka saari doonaan haddii lagu helo madaxweynuhu falkan inuu geystay oo ay ku caddaato una arkaan xeerbeegtidu inuu ahaa faldambiyeed oo uusan xaq u lahayn inuu qaato sirtan iyo warqadahan ay ku qoran tahay sirta qaranku maxaa marka keena amiin haruun in madaxweynaha iyo kooxdiisa ay ku doodaan in madaxweynaha uu xaq u leeyahay madaxweyne ahaan inuu dukumentigan haysan karo iyadoo dhinaca kalena ay jirto dood sheegaysa in uusan xaq u lahayn oo waxana ay yihiin hanti ay leeyihiin dadka maraykanka maadaama uu yahay madaxweynihii waddanka soo maray mar haddii uu ogaaba oo isaga horey u arki jiray weli in maaragtay madaxweynenimadii ay ay u tahay maaragtay wax u ogolaanaya sirtan inuu ka warhayo maadaama ay sirtani tahay sir soo baxday intii uu xilka hayay oo kadib aan gadaal laga daba keenin madaxweynaha intuu ka tegay xilka maaragtay ma uusan soo qaadanin bay leeyihiin caddaymahan laakiin xogtii la siin jiray iyo sirihii loo soo bandhigi jiray intuu xilka hayay ayay arrintan ku kooban tahay marka waxay leeyihin wuxuu horey u arkay intii uu madaxweynaha ahaa marka waktigii uu kow arkayay caddaymahan weli wuxuu ahaa madaxweyne wuuna ogaaba haddii uu qaatay hadduuna qaadaninba waxba isma dooriyaan madaxweynahana waa lagu kalsoon yahay inuu xafidi lahaa saas ayay ku doodayaan bal waan arkaynaa waxa ay xeerbeegtu ka tiraan laakiin dhinaca kale waxaa la leeyahay dadaan xaq u lahayn inay arkaan dokumentyadan ayaa arkay oo aan clearance u haysan arrintaasi waa eedahay ka mid tahay waa in la caddaystaa oo xeerlaalinta ay ku caddaysaa laakiin tiimkii madaxweynuhu arrintaa waa diidan yihiin marka ugu dambayntii eedahan loo soo jeediyey iyo broseskan uu shalay maray maxay dhibaato ah ama dhaawac ah oo ay gaarsiin kartaa hanka siyaasadeed ee madaxweyne trump runtii dhaawac way gaarsiin kartaa haddii dembiga lagu helo sida loo fasiro ayay ku xidhnaan doontaa marka arrintan haddii lagu helo waxaa suurtagal ah inuu taageero badan ku waayo waxaa kaloo suurtagal ah in maxkamaddu ay ka hor istaagto inuu hawsha sii wato laakiin arrintaas waxaa la ogaan karaa keliya markii haddii lagu helo iyo haddii sida uu u fasiro qaadidu qudaadu ay u fasiraan wixii lagu helay saamaynta uu yeelan karo